waxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba aad ka dhegaysateen rediyo cadaado marka laga reebo maalinimada jimcada ah
habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin
mar kale subax wanaagsan ayaan habad idinka leenahay saaxiibayaal waa subaxnimo isniin ah taariikhdana ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha afraad abriil labada kun iyo labaatanka barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadado maanta qodobada aan idinku heno dhegaystayaal idinkana aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay gooba uusan saamayn doonin bandowga dhammaan dhowaan la filayo in lagu soo rogo magaalada caasimadda ee muqdisho haddaba maxay yihiin goobahaasi barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan somalilan oo lagu wareejiyey qalab lagu baaro cudurka covid nneteen haddaba barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaad maqli doontaan munaasabada xali lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ayuu xilkii ku wareejiyey madaxweynihii hore ee so- madaxweynihii hore ee galmudug axmed cabdi kaariiq madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaali kiile xaaf kuna wareejiyey madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug axmed cabdi kaariiq qorqor barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan talyaaniga iyo faransiiska tirada dhimashada coronavirus oo hoos u dhacday haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobadaas wuxuunu ku soo korrayntaa barnaamij ku jirna ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa ka maqneen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha u dambeeya barnaamijkana waxaad idinkugu soo gudbi doonaa heestaani
intana waa calan sanadkan calamadu badan marabeeda suray badan Intana waa calan intana waa calan sanadkan calamadu badan marabeeda suray badan
xagana xildhibaan intana xildhibaan sanadkan xildhibaan badanaa xildhibaan gobole badanaa
gabagabada barnaamijka ayaa idiin soo gudbi doonaa heestaasi barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray sharmaarka maxamed maxamuud sharmaarka suuley waxaana halkaa idinkaga tebinaya anigoo ah me ashraaf karaama istuudiyaha koowaad waxaa ka farsamaynaya hashim cumar xasan halka istuudiyaha labaadna oo inoo farsamaynayo cabdifataax fiyaad dhammaan xarumaha aan ku kala leenahay magaalooyinka cadaado iyo dhuusamareeb ayaa si toos ah noga dhegaysanaysaan waa mar keliya barnaamijkii falaqeynta wararka reediyo cadaado
habar habar ma joogte heybtayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin
mar kale subax wanaagsan ayaana habad idinka leenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqaynta wararka radio cadaado ayaan gudagalaynaa saaxiibayaal waxaan ku bilaabaynaa dhankaasi magaalada caasimada ee muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay goobo uusan saameyn doonin bandowga dhammaan la fil- dhowaan la filayo in lagu soo rogo magaalada caasimada ee muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday in laga bilaabo shan iyo tobanka bishani abriil magaalada caasimada ee muqdisho xiilale habeenkii la gelinayo bandow ka bilaabanaya labada fiidnimo kuna eg shanta subaxnimo ama kow iyo tobanka subaxnimo hase yeeshee aysan saameyn doonin goobo gaar ah taliyaha booliska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay in si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus ay tillaabadaasi u qaadeen balse uusan saameyn doonin dukaamada cuntada qalalan lagu iibiyo iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyaasha iyo isbitaalada dadka muqdisho ayuu ugu baaqay taliya xijaar inay u hoggaansamaan amarka ka soo baxay wuxuuna sidoo kale ciidamada ugu baaqay inay si wanaagsan ula dhaqmaan shacabka soomaaliyeed kuwooda ugu liita una fududeeyaan siday u gaari lahaayeen halkay u baahan yihiin taliyaha oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
si looga hortago fiditaanka cudurkan khatarta ah loogana badbaadiyo ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya waxay ku wargelinaysaa shacabka soomaaliyeed go'aanada soo socda kow in laga bilaabo arbacada soo socota abril shan iyo tobankeeda laba kun iyo labaatanka in magaalada muqdisho lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya sideedda fiidnimo kuna eg shanta subaxnimo sababta bandowga looga bilaabay muqdisho waa inay tahay magaalada ugu dad badan dalka lagana diiwaan geliyey xaaladaha dhimashada iyo dadka uu xanuunku soo ridanayo labo bandowgu wuxuu saamaynayaa dhammaan ganacsiga isu socodka gaadiidka iyo dad marka laga reebo dukaanada cunnada qallalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyayaasha iyo isbitaallada
kaasi oo ahaa taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar oo ka hadlayay amar la filayo ama bandow la filayo in dhowaan lagu soo rogo magaalada caasimada ee muqdisho dadka ku nool magaalada muqdisho weli kama hadlin sida ay u arkaan bandowgani dhammaan dhowaan lagu wado in lagu soo rogo magaalada caasimada ee muqdisho barnaamijka falaqeynta wararka redio cadaado ayaa qeybi ugu horeeyay ku gudi jirnaa dhegaystayaal wanaagsan ayaana habidini ka leenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka redio cadaado ayaad la socotaan redio cadaado ayuu si toos ahna idinkaga imaanaya markan waxaan aadaynaa dhankaasio somalilan somalilan ayaa ku dhawaaqday inay keensatay qalab lagu baaro cudurka coronavirus kaasi oo laba kiis oo ka mid ah laga helay deegaanada maamulka somalilan qalabkani ayaa waxaa somalilan ku wareejisay hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o oo qalabkaasi horey uga ballan qaaday somalilan maadaama somalilan aysan haysanin qalab lagu baaro cudurkani coronavirus wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan cumar cali cabdulaahi ayaa sheegay in markii qofkii ugu horeeyey looga shakeeyo cudurka coronavirus dhacan laga qaadi jiray lana gey jiray dalka kenya si loogu soo baaro islamarkaana wakhti badan ay qaadan jirtay in jawaab ay helaan hase yeeshee ay taasi hadda ay ka gudbeen sidoo kale wasiir wasiirka oo ka mid ahaa guddiga ka hortaga cudurka coronavirus ayuu hay-adda caafimaadka adduunka w h o uga mahad celiyey helidda qalabka lagu baaro covid sagaal iyo toban oo ay ka caawisay ugu dambeyn wasiirka waxa uu sheegay inaysan jirin kiis cusub oo coronavirus ah oo laga helay somalilan isagoo ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada maamulka somalilan inay qaataan talooyinka caafimaad ee wasaaradda iyo guddiga ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban somalilan ayaa dhowaan ku dhawaaqday in deegaanadeeda laga helay laba kiis oo ka mid ah cudurka safmareenka ah ee coronavirus kaasi oo walwal badan ku abuuray bulshada ku nool deegaanada maamulkaasi waxaana xilligaas wixii ka dambeeyey ee somalilan joojisay isku socodka hawada islamarkaana ay xireen xuduudaheeda barnaamijka falaqaynta wararka radio cadaado ayaa qeybihii dhexe ku guda jirnaa dhegaystayaal barqa wanaagsan ayaan habada idinka leenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa la socotaan dhegaystayaal radio cadaado ayaa si toosaana idinkaga imaanayaa markaani haddaan usoo laabano maamulka galmudug madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa sheegay in maalmihii uu joogay galmudug uu ku guulaystay xalinta tabooshooyinka ay qabaan siyaasiyiinta maamulka galmudug waxa uu sheegay in dhowaan gebi ahaanba uu bilaabi doono heshiis oo ka dhex bilaabi doono beelaha wadadegaa deegaanada maamulka galmudug madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in dhowaan beelaha galmudug loo qaban doono kulmo dib u heshiisiin ah sidoo kale waxa uu sheegay in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqi doono galo wasiiro oo tayo leh madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaali geele xaaf ayaa xalay xilka madaxtinimada maamulka galmudug ku wareejiyey madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor xil wareejinta ayaa timid kadib markii munaasabad ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug munaasabadda kadib ayaa madaxweynaha waxa uu yidhi
urashadii isdhexbixyar ka jiray waxaa ilaahay fadligiisa reer galmudug inay isugu tanaasuleen horumarka iyo hor socodka dalkooda iyo dadkooda marka xoraagii doorashada ka dhashay waxaan mar labaad rabaa inaan xuso dhammaan saaxiibadii iyo walaalihii kala duwanaaday ama isreex reexay dhammaanteen caawa waxaa naha mid waxaa halkan nagu soo dhammaaday dib u heshiisiintii siyaasadeed halkaasay caawa noogu soo xirantay sidii horeba loo wada xusay waxaa bilow noo ah oo aan gudagelaynaa haddii ilaa yidhaahdo dib u heshiishiin bulsho taasoo la sheegay ama la wada og yahay muddo inay soo jireen shaqaaqooyin guud ahaan soomaaliya ka soo jireen gaar ahaan galmudug ka jiraan shaqaaqooyinkaas iyo iska hormaadyadaas oo u baahan dib u heshiishiin bulsho iyadana waan ka howlgelaynaa waana laga wada hadlay waana noo qorshaysan tahay qayb ka midana waa soo waa soo qabsoontay sida huursho iyo xaraare oo caaway nabad buuxda
kaasi u ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa dhegaysanaysiin radio cadaado ayaa si toosaana idinkaga imaanayaa saaxiibayaal barqaban aysan ayaana habaydini ka leenahay saaxiib yaal xilligan waxaa la soo gaadhay xilli aad dhegeysan jirteen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan ay idinkala dhexbaxa idinkiiyo saaxiibada kalamaan
warramiyow reer kalamaanow dawladdii nabad inoolal hayti si koroonig horseedan ka horseedan aan la haayeen ha helayna gacantaha ka dhigeen koroonigii xaggee ugu tagtay war makoodheer war ka noo koobiniyow ka dambaana fanaan nabad inoolal ku tirsanoo kooshin leeraw yaa heesas ku jari wali eraysi doorashada dib anka dhiida nadaadihii karoonow nadaadihii hasha nabad inoolal war fanaanasna mucaaradka ka tirsan oo la yidhaahda xuseen gurmed ayaa markuu heestaa maqlay isna heesay wuxuuna yidhi si doorashadu wakhtigeedii ugu dhacdo maruna dhaaf karonow maruna dhaaf
war shacabka soomaaliyeedaa heesay waxay yidhaahdeen karonaha baaska hay naga baxo dadka kala kaxeeya hay naga baxo loomaba baane hay naga baxo warjini waxaan maqli jira laleeyahay fariirada bidix ka baxe hadda karoonoo bax maad keenteen war hooy hooy hooy karoona waa yaabe ma taasaad keenteen war karoona adduunka waa wareersheeyey kelmad baan rabaa inaan dhahiyo weerkaskayga ahe kalsoonida xaddhaafkaa mar baa lagu kadsoomaayey karoonuhu kadeed weeye baan oon kaftan ahayne waa cudur ku fiday caalamkoo laayay kumanaane karti iyo go'aan kuma samiya kaa anaa iriye ka taxadar soomaaliya ha iska biixinay war war ma hayto karooniyo inay kaduudiya isgeli dood eedi eedan kululna dhahmarti kaduudiya hadalay meeley adduunkii kadeedaye ma karbaash allaa tahay mise kaarta shaydaan karoonana wuxuu yidhi intaan kolonya dhiirani kobta aad ku nooshahay kuurbada ka soo gelin waray kaabse ee joog kududsaa mar kale yidhi ma inta kibirtay noolaha cudurkeena geliyo kadab goynayaa tahay wuxuu yidhi karoonana su'aal ha igu kadinine kaaga ila hadlaayow marka hore kumata kaduudshaa mar kale yidhi kibir iyo isqaadqaad kolay laguma waaree kiiska ha iska waalina karoonow wax noo sheeg war kuduudiyo karooniyaa weyn kaduusoo ka jawaaba wuxuu yidhi karoonow cudurkaa horreeye soomaalidu ka saysiyo dug kabiira baan ahay war karoonow ka jawaaba markaas wuxuu yidhi sorry waannu ka xumahay maanta ka hor kaduudiye kama maqal adduunyada saxaafadina kuma warin warnimayaho kaduudshaa mar kale yidhi haddaad booris kelisooo netanyahu kuurtoo karantiishay madax kale kiim iyo turaam iyo jiimbin ma kulanteen kanwaanlihii salmaan iyo buutin kaama sheegane xidhiir kale miyaa jira kaduudshaa mar kale yidhi diyaaraddii kacaysaba waa adiga kor saarana kursi miyaad ku leedahay kiisuni ka buuxdiya kartoon lagu callaaliya kaargo miyaa tahay yaa kolayga kugu sida koox kula shaqaysoo kaari iyo dulaalliya makaluunti baa jira karoono xanaaqsane waxa uu mar kale yidhi haddaad keliya adayg iyo wadna kuusan leedahay ha ka roorin kobahee car ha kudina ii koro karoona wuxuu warkiisa ku soo koobay adduunyada kadeed iyo kurba wixii yimaadaba aadmigaa kasbaday oo karbaash eebba weeye ka faraxlo masiibada war ninkaasaan aqaanaayo nin farxala celinaya maaha warnimayaw abwaanguuroo gaaraarkaa sameeya wuxuu ku soo gabangabeeyey soomaalahay karooniyo kaankariyo waraabow kun jeer cudur ka daran baa kaligaa ku haystee ka farxala qabyaalada qabyaalada waa lagu curyaamaa qabyaalada waa lagu culuubaa cillad weeye baasoo waaba waaba cadow la necab yahay kaduudshaa mar kale yidhi wadammadii kub weyn iyo kasmo iyo dhaqaaliyo kartida sheegan jirayoo muruqoodu kuusnaa hadday xabad kaniino kaarjabina gebigood maanta keeni waayeen kollay waa cibaaroo kaba laysma dhaamee dadku ma isku kiisba kolooni ma eray kaduudiya wad war moobsiidii kibireeni kuuli albanjar iyoonay kibili aamana meedhaanka kuurgali kii
aryaadhaha karoonaha su'aalaha la weydiiya waxaa ka mid a aabbahaa korowgiyo eeyaha ma kari jira war waxaa kaloo lagu yidhi hooyadaa kabaabka iyo kaabishkaba ma jeceshahay ma kalaan kashaamiloc war karoonaha laftirkiisaaba yidhi asalkaan ka imid iyo kudiya kaar midkaan ahay waxba kaama saaree horta yaana kaa baray warnimayo maasadan karoona iyo kaduudiye waxay ku xadgudubtay xurriyatul qowlka cudurrada adduunka ee malaariyada ugu horrayso loomana dhamma war waxaa la yidhi hergab kibrey miyaa tahay masebele ka qir haddana weyn haddaan fahmay haddaan fahmay kaduudihii su'aalihii daacun weydiiyey ayuu hadda aarsanoyaa kududkaa markale yidhi margab lagu kansoomo koofin laga cabsoodiyo kaba jinni gashadayoo koor beena qaato tirood laga dhigaayo la kasaynin baa tahay war waxaa igu darad aniga dul yar iyo kuraasiyo miyaan kooshin lagu barin iyo uskaale kuwaas geeridod masraba war kuwaas makaronaha loo ballamiye anna murunka kaduudiya iyo karoore waxaan ku daraa how kariim allow kaaroon ahaan kala maashowrto ka keexeey kariim allow kaaroon ahaan kala maashowrto ka keexeey aamiin warnimayo soomaalidu wixii looga digo ayay cagaheeda ku doonataa waxayna u malayaen in wanaag laga celiyo oo loo diidayo qaar badanaa maalmihii lasoo dhaafo waxaan ka maqlayey cudurkaada muslimka kuma dhaco waddamada kuleelka kama dhaco daawo haddaan loo isticmaalin looma dhinto marka dad badanaa hadda u dhintay bal maxay ahaayeen war dad badanoo wixii laga celiya faraha la galaa jira maraykanka waxaa la yidhi dadka ugu badanoo dhimanaya madowga waayaa la yidhi ayaguna waxay leeyihiin caddaanka warkiisa dooni mayno aryaadhaha madowga maraykanka ama asalka hore ingiriisku soomaaliya ka qaaday wadhimayo soomaalida waxaan kula yaabay cudur baa gaaliyo islaam kala yaqaana war soomaalidu kala dambayn la'aan iyo sharci darayba aqbashee maxaad ula yaabaysaan inay cudur ku bixidsato adduunkii oo dhan dadka leenaya warnimiyo anu soomaalidu war kala kala yaabiya jiraan wadaada fadwoodii hobad arta ayan dhaladiya ka eraayan aryaadhaha xaad ula yaabaysan ma waan hore loo dhihin darbuuxaa xoola wow duudaan dadkaana meeshii duumaa taal darbuuxaa xoola wow duudaan dadkaana meeshii duumaa taal haye war calaa kulli xaal allah u naxariistay maanta waxaa kaloona sababsaday wasiiru dawlihii cadaaladda hirshabeelle xildhibaan khaliif muumin marka inta loog yahay waa qofkii labaad ee gudaha soomaaliya ugu dhinta karoona intaan loogaynna waxaa la qiyaasayaa inay ka badan yihiin war wasaaradda caafimaadka sidiiyeeda sheegase maalin walba tirada dadka koroonaha gabaha bad u hayteereen wasaaradna dad maroogo barilahay walaaga jiroon ilaahay oga ay hatira koobay balliyaabana war farmashiyooleyda inay leyf ugu soo sheegeen baan u malaynayaa war dadka ugu badan ee soomaaliyeed meeshay karoonaha ugu dhinteen waa yurub sacuudigana hadda waa ka bilaabataa la yidhi turkina qaar baa ku dhintaa la yidhi warnimayahow turkiga xaawilul cubeydiye marwaan bandowgii jabeeyanaa la yidhi war mayl araytee si walaaga gororusliga galaa marag la gala faday meelo turkigu soomaali mee aylisan ka daadihinay dheh war cali aadan muumin ciddii tiri bandowaa tahay waa cidaan aqoon warbakaylaba joog baa laga waayaan maqle soomaalidu mufawdadii bay turkina la tageen liturkiya dishimere hayehe maanigaa disha mero meerta iigula soo gambahe aryaa war madaxweyne farmaajo intii karoonuhu socday markii labaad hadlay isagoo ciidanka milatariga oo munaasabadiisii la baajiya hawada kala hadlaya wuxuu yidhi ciidanka waa tayaynay waa tababarray waana qalabaynay warnimiyow maysin war siday ciidan ma dhimada u bali lahaayey ha maylin karantiilihe hayehe nafay ninku doona kuwa aan maqli jira war madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi cudurkan halista waa inaan ka wada hor tagno shacab iyo ciidanna aan loo kala harin marka waxaan umalaynayaa madaxweynuhu maadaama maalmahan uusan safar aadin in dagaalka karoonuhu dhab ka yahay war cudurkaa lala dagaalamee qalabkii lagula dagaalami lahaa aaway aryaa qalab kuwa diyaarsan yahe doorashadaa dib loo dhigaa lagu yidhi adna war maxaad tidhaahdeen madaxweynuhu ma markii diyaaradaha la xayiray buu safaradii dibadda u xiisay warnimiyow geedu soomaalilar awyaabalata madiya lilurowona hantiya madhamaadasa madiya lakamogonya lahangaraabauna hantiya madhamaadasa seelila dhagame war puntland waxay tidhi koronaa maha jooga ama ha maqnaadeen doorashada wakhtigeeda maalin laguma dari karo war war ma haysiina madaxweynaha tunisiya wuxuu yidhi qofkii ku baahda gurigiisa madaxtooyada cid ka celin kartaa ma jirto toos ay igu yimaado war wuxuu yidhi barotokoliga hor istaagi kara in dadweynuhu i yimaadaan ma jiro sababtoo ah maalinta qiyaamaha su'aalaha ilaahay iga weydiinayo cid iga difaacaysaa ma jirto war madax qiyaamo xasuusanaysaa inay adduunkan ka jirta maba u malaynayne madaxweynaha khayr allaha siiyo warnimayaha madaxweynaha uganda mudane muuse feentaa sitimaano dadka guryahooda cuntada ugu geynayey markii uu wadi waayey hawshii anigu ilaahay ma ahiyo dadka ugaali iyo jabaati kalema gaarsiin karo oo dabada ilaahay barya ma ku yidhi wallaahi asna cabasho garuguu sheegtay annagoo dhan allaha na fahansiiyo war wasaaradda warfaafinta gabdhihii hubqaadka lahaay oo iraadinayeen mala soo heli hubqadkaaga wanaagsan markii aad i hor joogto sida heega daruura ay kaniisha hilaacay ayaan ku handadaayo awada u haraaday war may baa dheegi jiray hubqaadkaaga wanaagsan hanaankaaga oo wacan ayaan ku handadaye ila hadal anigaan ku haweyne meeday mahaye meeday hubqaadkeedii meeday leeday war gabdhihii wasaaradda joogay in gabdho kale la raadiyo waa ka xumaadeen waana cambaareeyeen waryaada kolonihii wasaaradaad ku waalateene doorashadii maxaa laga yidhi adiguna doorashaad ku waalataahe dib baa loo dhigayaa lagaa yidhi yaa dib u dhigi kara maba lagu heshiine war muuse madaxtooyadii ma ku soo laabtay armuusa karonow ka araraa la yidhi dhagana taqaylad waryaa muuse haddaanu madaxtooyada joogin karoona ka madaxweynaha somalilan
waryaa muusa madaxweyne ka meesha naga taga balaayada allah idin dhaafiye aamin
aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan ayay kuwaasi ahayeen saaxiibayaal intaan ka bixin barnaamijka dalalka talyaaniga iyo faransiiska ayaa lagu soo waramayaa tirada dhimashada ee coronavirus inay ha- hoos ugu dhacday heerka dhimashada ee dalka talyaaniga dalalka talyaaniga iyo faransiiska oo ah labadii dal oo si xun u saameeyey coronavirus ayaa u muuqda inuu sii yeelanayo dadka u dhimanaya cudurkani coronavirus iyo dadka uu soo ridanayo hay-adda ilaalinta rayidka ee talyaaniga waxa ay sheegtay tirada ugu yar dhimashada coronavirus tan iyo sagaaliyo tobankii maarso iyada oo ah afar boqol soddon iyo kow qof ay u dhinteen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay marbar markii la barbardhigo lix boqol toban iyo sagaal qof maalin ka hor ee u dhinteen gudaha waddankaasi dowladda faransiiska waxay soo warinaysaa in saddex boqol toban iyo shan qof ay u dhinteen cudurka coronavirus ah marka loo eego saddex boqol afartan iyo shan maalin ka hor ay u dhinteen gudaha waddankaasi madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo shacabka markii saddexaad maanta laakiin waxaa la filayaa inuu carabka ku adkeeyo baahida loo qabo bandowga saaran dhammaan shacabka ku nool waddankaasi caalamka in ka badan boqol toban iyo afar kun oo qof ayaa ugu dhintay cudurka coronavirus halka ku dhowaad afar boqol labaiyo labaatan qof labaiyo labaatan kun oo qofna ay ka soo bogsadeen sida laga soo xigtay jaamacadda jones ee dalka maraykanka guud ahaan dhegaystayaal waxaa jecelnahay inaan intaasi kusoo afmeerno barnaamijkii falaqeynta wararka radio cadaado oo maanta idiin soo saaray sharmaarka maxamed maxamuud sharmaarka suuri halkaan idinkaga tabinaya anigoo ah miyaa sharaaf karaama barnaamijkani mid kaloo ka qurux badan intaan ku kulmi doona waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiino salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu iyo heestii bilowga barnaamijka aad maqasheen oo dhammaystiran ismaqal dambo xiise leh nabaadiino
xaggaa lagu shiray intaa lagu shiray beri baa la shiraa badanaa shiraraa wax tarin badanaa
حقنا وابين ترى وابين سنتكا بين وبدنا بدنا بدنا واحترم بدنا حقنا وابين ترى وابين سنتكا بين وبدنا بدنا بدنا واحترم بدنا
xaggana nabadoon intana nabadoon sanadkaa nabadoon badanaa nabadoon dowladida badanaa xaggana nabadoon intana nabadoon sanadkaa nabadoon badanaa nabadoon dowladida badanaa
حقنا وعلى انتنا وعلى سند كان علمد بدنا نار بين الصوري بدنا حقنا وعلى انتنا وعلى سند كان علمد بدنا نار بين الصوري بدنا
xaggaana xildhibaan intana xildhibaan sanadkaan xildhibaan badanaa xildhibaan gobole badanaa xaggaana xildhibaan xildhibaan intana xildhibaan sanadkan xildhibaan badanaa xildhibaan goboleed badanaa
xagana brofesor ninkana injineer sanadkan dikoradu badanaa xagana farmashiye intana farmashiye sanadkan sheebaar badanaa daawaan wax tareen badanaa
حقنا وفنان انتنا وفنان سند كان مؤلف بدنا وحفنات سند كان بدنا انتنا وفنان حقنا وفنان سند كان مؤلف بدنا وحفنات سند كان بدنا
xaggana qurba joog intana qurba joog sanadkan qurba joog badanaa qurba joog xildoon badanaa xaggana qurba joog intana qurba joog sanadkan qurba joog badanaa qurba joog xildoon badanaa
agaa lagu dilay intaa lagu dhacay sanadkan dambiyadu badanaa waa ku daba joognaa badanaa agaa lagu dilay intaa lagu dhacay sanadkan dambiyadu badanaa waa ku daba joognaa badanaa
حقنا وقرون انتنا وادك سنة كانت تشوره بدنا حسوران لأركي بدنا حقنا وادك انتنا وقرون سنة كانت عشوره بدنا حسوران لأركي بدنا شغرة وحكري بدنا
suuray badanaa
xildhibaan goboleed badanaa
qurba joog xildoon badanaa
waa ku daba joognaa badanaa